wasaaradda waxbarashada hidahi tacliinta sare ee dowlad goboleedka galmudug ayaa deegaanka tuulo ooman ka daahfurtay iskuul ay dadka deegaanka si isku tashi bulsho ah ay ku dhisteen dallada talisama oo dadka reer guuraaga ah ka taageerta arrimaha waxbarashada ayaa iyaguna ugu deeqay iskuulkan agab waxbarasho sida kuraas iyo miisas shaafici cali good oo ka mid ah dallada talisama ayaa bogaadiyey dadka deegaanka iskuulka ay ku dhisteen si isku tashiya biyay u baahan tahay waxbarashay u baahan tahay maanta marka waxaa ka bilowday horena uga jiray maaragta iskuul yar oo meeldaasha maaragta lagu dhigo maadee ka gaarta dadka deegaanku iyagaa is abaabulay halkaa maaragta gaarsiiyey in deegaanka ay ka bilowdaan maaragta waxbarasho falilahi alxamdu markaan isu nimid waxaan ka wada hadalnay in deegaanka maaragtay sidaan hadda u yahay aan ka bedelno ardadu maadaama ay waab yar ku jireen istaayadana ku fadhiyeen aan isu tagno isbiirsanno iskuul yar dhisanno maaragta kuraas keensanno alxamdulilahi rabbialcaalamiin arrintii maanta waa noo waa noo hirgashay maxamed xuseen qoorleex oo ka tirsan qaybta taya dhowrka ee wasaaradda waxbarashada galmudug qaybta quraceel ayaa dadka deegaanka u ballanqaaday in fariintooda uu gaarsiin doono madaxda ugu sarreysa wasaaradda waxbarashada wasiirka waxbarashada maxaa xaashi dhaarow ku mahadsan yahay inuu wasaaradda waxbarashada ka dhigay mid iftiinkeedu ka baxay galmudug oo dhan magaalooyinka dhaaftay miyiga u tallowday ee dadkii geedaha iyo xoolaha dhexdooda wax loogu ay wax ku bartaan sida hadda xaajadu tahay baahiyuhu iyo waxa la heli karo lagu dabooli karo hadday macalin tahay hadday dhismo tahay hadday agab tahayba isma dabooli karto baahiyaha ayaa badan waan kala shaqaynaynaa dadka deegaanka tuulo ooman in baahiyahaasu dhammaystirmaan kuwa ad adag ee haddeer ugu daran ee uu ka mid yahay macalinku ee ay ka codsadeen maamulka galmudug ee uu hogaamiyey madaxweyne qoorqoor wasaaraddeeda waxbarashada ee hogaamiyey wasiirka waxbarashada maxaa xaashi dhoore haddaan nahay shaqaalihii wasaaradda ee deegaamadan qaabilsanaay waan ku dadaalaynaa tuulo ooman iyo deegaanada lamidka ahba inay helaan waxbarashada aasaasiga ah iyo tirirka ay ku socon lahayd ee laga maarmaanka ah insha allahu tacaala waana ku guulaysanaynaa sidoo kale deegaanka waxaan ugu baaqayaa inay sii labanlaabaan dadaalkooda ardada ay tabarucaadooda ku sii wadaan ardadu aysan yaraan ay kor u soo qaadaan dhismaha hadday ballaari karaan ay ballaariyaan sidoo kale oo aanay ka daalin aysan ka niyad jabin qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa wasaaradda waxbarashada galmudug ka codsaday in garab lagu siiyo arrimaha waxbarashada
ardayguna wax ma baran karo hadduusan helin macallin waxbara macallimiintii ma haysano awood aan muxuu ahaaye isaga xalinana ma lihin waxaan u qaylo dirsanaynaa oo rabnaa inay naga taageeraan waxbarashada dhammaan ciddii iskuulka aan dhisnay oo wax la yahay mudanna inay naga taageerto oy gacanna siido hadday tahay shaksi ilaahay oo wax siiyey oo naga bixi kara mushaar macallimiinta ama macallinka hadday tahay adduunka haddeer wax badanaa ka jiree dad maamul ama wax lamida gacanta kula jira oo naga taageeri kara waxaan rabnaa inay naga taageeraan oo ay gacanna siiyaan ayaan u baahannahay waxaan rabnaa wasiirku inuu wax ka qabto haddaa dadkii reer miiga ahay oo iskoolka dhistay oo hadda ka hor lasoo kaabay oo agabkan loo keenanahay wax agabkan wax noogu baro iskoolka wax noogu baro macalimiina ma haysano waxaan ka rabnaa wasaaradda waxbarashada iyo wasiir dhoore oo wasiir dhoore wasiirkoodii yahay kaanagiina uu yahay inay macalimiin noo soo diraan oy waxbarasho noogu soo diraan oo macaliminta noo keenaan waan ka rabnaa marka koowaad marka kaloo labaad meeshan waxaa la yidhaha tuulo ooma ceel ma leh cidoon ceel lahayna waxaa ka taagan iskool dad shacaba haa ku nool dad shacaba haa ku nool booyaday biyo ku cabaan iyo bac bac iyo booyad ay biyo ku cabaan ceel gacmeed ay cabaan oo shubaan oo ceel gacmeed ugumayaan ceel matoora oo riig saaran yahay ka cabaan ugumayaan waxaan codsahaynaa tuulo oomana magaceedii ahaay haddeerna iskooladaa ku yaal dad islaam ahoo shacabuna waa degan yahay matooraan ku biyo cabno oonaan meesha nagu haayeen caalamkan ka codsahaynaa bulshada deegaanka tuulo ooman ayaa markii hore wax ku baran jiray daash iyaga oo si isku tashi bulsho ah ku dhisteen laba qol iyo suuligood oo ay ugu talagaleen in caruurtooda ay wax ku bartaan